subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxna meerahaad i haysanay qodobada aad ku maqli doontaan saaka wararkan waxaa ka mid ah munaasabad lagu difaacanaya buugga qalinjibinta oo lagu qabtay magaalada jowhar dhallinyarada magaalada jowhar oo codsaday in laga taageero horumarinta waxsoo saarka dalka qoysas ka barkacay abaaro ku dhufatay deegaanada gobolka gabiile looga hadlaya doorka qurbajoogta ee garab istaaga dowladnimada oo lagu qabtay muqdisho dowladda soomaaliya oo afar iyo toban muwaadina ku xirnaa suudaan oo dalka dib ugu soo celisay wasiirka arrimaha gudaha dalka oo laascaanood ka furay shirka ergooyinka asis khaatumo wararka dibadda waxaad ku maqli doontaan sagaal iyo toban qof oo gaajo ugu dhintay khaza
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan magacaygu waa abdaxsiis xasan mucalin waa subaxnimo salaasaa taariikhda waxay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha toddobaad sanadka labada kun shan iyo labaatanka markaan dhegeystayaal warkeeni oo fidsan munaasabad lagu difaacanaya buugga qalanjibinta ayaa waxaa lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe saare cabdi xuseen ayaa ka qayb gashay munaasabadaas warbixintan ayay nooga diyaarisay ardayda ka qalinjibinaysa kuliyadda beeraha iyo caafimaadka ee jaamacadda zamzam ayaa si rasmi a u difaacatay buugaheedii cilmiyeedka taasi oo ah tallaabo muhiim ah oo qayb ka ah dhammaystirka heerka koowaad ee waxbarashadooda jaamacadda munaasabada difaacadda buugga ayaa ka dhacday xarunta jaamacadda waxaana kasoo qaybgalay madaxda jaamacadda macalimiin qoysaska ardayda iyo marti sharaf kale ardayda ayaa waxay soo bandhigeen cilmibaadhisa la xiriira baahiyaha dhabta ah ee bulshada gaar ahaan dhinacyada horumarinta waxsoo saarka beeraha iyo hagaajinta adeegyada caafimaadka dalka
inaan kala saarno ama gabari aan kusmayno noocyo kala duwan ganaayo ah iyadoo aan u eegayno xaaladaha tuulada jowhar dhowr sheela group members sawiradu soo jeedaan intaas waa toban nacabnas abdulqaadir liimaan xuseen centerku waa nacabnas lahmjenis depression tomato yaanyadu is one of most popular wild distributed and consumer vegetable promis worldwide yaanyadu waa mid kamid a kuwa ugu caansan taasoo loo beerto qulaar ahaan dhammaan dunida aside value tomato is major income source for small families qiimaheeda sareeya oo qiimaheeda oo sareeya yaanyada agteeda waa dakhli aad u weyn wuxuuna u yahay beeraleyda yare also it is also rich source of micronutrients sidoo kale waa il oo qani ku ah nafaqooyinka yaryar ay ka mid yihiin iyo mineraals macdanta iyo gluten ay ka mid yihiin lactobin beta protein potassium calcium oligolades folate and ascorbic acid with very important role in human health taasoo taasoo important role door muhiim ah ka qaata caafimaadka biniaadamka problem statementkiina waa inaan aidasideedo families beeraleyda injoha district ee ku nool degmada joha would have access inay helaan high in disease resistance and climate adapted tomato variety nooc yaayo kaasoo la qabsigo cimilada deegaanka la hela istacaawin karta cudurka These varieties will be selected based on agricultural traits. Waxaa loo sameeyay qaabciimeed with proper agronomic practices haddii la helo بحضر شو الحسن يو education from شو الحين يو يورامي وقت مالي سوريا عن support extensions with يو أبي كريم أو عالم له tomato production in region with achieve optimally optimal yields from variable to global or regional averages يعني waxay heli lahayd wax soo saar aad u wanaagsan kaasoo xaddi oo aad u sareeya kaasoo kula tartami karno dunida iyo gobolka contribute to food security sidoo kale waxay ka qaadanaysaa food security sugnaanta cuntada income generation and local market supply iyo dakhliga beeraleyda iyo market local market supply suuqyada gudaha
gudoomiyaha jaamacadda zamzam faraceeda magaalada jowhar ayaa ardayda ugu hambaliyeeyey dhammaystirka heerka koowaad ee jaamacadda zamzam farace jowhar gaar ahaan ardayda qalbibiyaasha tiimka naasib iyo tiimka beeraha dhammaantiin waxaa la soo wanaagsan waxaan sidoo kale alka salaamaya dhammaan macallimiinta jaamacadda zamzam faraca jowhar maamulada kuliyada beeraha iyo caafimaadka dhammaan iyo naqsada qalka jumhur waxaa leeyahay subax wanaagsan kusoo dhawaada waxaa kusoo dhawaataan maanta oo ay tahay maalinta lagu difaacashada ardayda beeraha iyo caafimaadka insha allah maanta waxay noqon doontaa waqti fiican oo ardayda aan insha allah waxa ugu faa'iidaan waxyaabaha ay soo qabteen muddadii howshan ay wadeen iyo inaad wax badan ka fahantaan ardayda ay sugaysa inay halkaan kale soo gaaraan insha allah sida ugu dhow insha allah marka adiga leedaada howshan aginaynaa waxaa jiri doona jiro doona isu jeedi doona waxaa la socotaa loo doortaa ugu dambeyn munaasabadda ayaa kusoo dhammaatay jabi farxadeed iyadoo ardaydii difaacatay buugga lagu ammaanay heerka ay ka gaareen diyaargarowga cilmiyeed iyo aqoonta ay kusoo bandhigeen halkaasi mahadsanid saara dhalinyarada magaalada jowhar ayaa codsaday in laga taageero horumarinta waxsoo saarka dalka adibita axmed maclu ayaa soo jeedinaya dhalinyaro badan ayaa abuuray nidaamyo waxsoo saar gudaha dalka ah waxaana guuleystay qaar ka mid a hal abuuradaasi hal abuurada la xusi karo waxaa ka mid ah hal abuur looga maarmay agabka guryaha ee dibadda dalka laga keeni jiray farsameynta mishiino macmal ah oo lagu diyaariyo cunooyinka qaar iyo casriyeynta waxsoo saarka saliidda macsarada oo ah halka warbixinteenu ay ku aadan tahay dhalinyarada magaalada tani joar ee ka howlgala howlaha soo saarka saliidda iyo qaar kale oo aqoon-yahana ah ayaa maamulka hirshabeelle waxa ay ka codsadeen in ay ka taageeraan horumarinta hanaanka waxsoo saarkooda ee saliidda macsarada gudaha dalka lagu farsameeyo si waxaan ku irahda uga baaqsadaan waxyaabahan ama tahriibtoo kale ama burcadnimadoo kale iyo meelaha kala duwan dhalinyarada ay waqti ku bixin lahayn si looga baaqsado in dhalinyarada loo maalgeliyo fursado loo abuuro wax ay kaga mashquulaan waxyaaba dhibaato dalka ku noqon lahaa amni ahaan ayagana dhib u keeni lahaa marka waxaa ugu baaqanaa wasaaradda dhallinyaradoo kale hadda hirshabeelle ka shaqeyso waxaan dhihi lahaa dhallinyarada meelaha ay u nugul yihiin inay wasaaraddu fiiriso waxyaabaha meeshaas nugul dhallinyarada looga baabi'i karan ay ka shaqeyso marka tusaale tanoo kale hadda ah saliidoo kale waxaan is dhihi karaa saliidda hadda marka la yirahdo haddii maalgelin iyo kambaniyo iyo mashiino loo keeno dhalinyarada rejuar saddex meelood meel ka mid a way ka faa'idaysan kartaa aaminsana waxaa ugu baaqi lahaa soo xirfado waa inaa baratay sababtoo ah noloshiin waxaa ku maari kartin waa xirfado hadda sanadkan waxaa jiro xirfadaha wax lagu qabsadaa xirfadahaas wax soo saarka saliidda inaa oo fahantiin haddaa oo meel kale aadaysin waa xirf nolosha wax lagu qabsado xirfado waa inaa xirfadaha ka faa'iidaystaan maamulku waxaa ugu baaqi lahaa inay dhalinyarada caawiyaan shaqooyinkeed shaqooyinkooda ku dhiirigeliyaan oo makiinadaha oo u keenaan soo marka qof kastado shaqada lagu dhiirigeliya wuxuu helaa shaqo abuur fiican ayuu samey karaya in la horumariyaa hal abuurka dhalintu waxa uu kaalin ballaaran ka qaataa sii jirida moraalka iyo ku kalsoonaanta dalka ee muwaadinka soomaaliyeed dowladda soomaaliya ayaa afar iyo toban muwaadiniin oo ku xirnaa waddanka suudaan dib ugu soo celisay dalka nuur maxamed ayaa soo jeedinaya dowladda federaalk soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin gaaraya ilaa afar iyo toban muwaadin kuwaasi oo laga soo daayay xabsi ku yaala dalka suudaan waxaana diyaaraddii ay saarnaayeen muwaadiniintan markii ay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha aadancadda ee magaalada muqdisho si diiran ugu soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya toddobo ka mid ah afar iyo tobanka muwaadiniin ay dowladda federaalka kusoo celisay dalka ayaa gaaray magaalada hargeysa halka toddobo kale lagu soo dhoweeyey garoonka aadan cabdulle cismaan agaasimaha waaxda jaaliyadaha iyo qurbajoogta wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah doctor maxamed xuseen gaas ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xaaladda dadka la soo celiyey
muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhibaataysan meelaha kala duwan taas mas-uuliyadaha aanu qaranka u hayno mid ka mida weeyaan oo maxay ahayd ayna faran waxaa halkan ila jooga iyagana madaxa xafiiska wakiilka madaxweynaha ee arrimaha migrationka iyo hay-adda qaxootiga qaranka gudoomiye ku-xigeenkii laba agaasime ku-xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka maxamed cabdulaahi salaad ayaa dhankiisa ka hadlay dib u soo celinta muwaadiniintan ku tahay labaatan iyo kooda bisha toddobaad waxaan magaalada muqdisho ku soo dhoweynay dhallinyaro ka soo laabatay dalka suudaan oo ka kooban toddoba qof tiradooda kood waxay ahaayeen afar iyo toban toddoba qof oo kalena waxay ka degtay magaalada hargeysa waxaana aad ugu mahadnaqaynaa hay-adda o m oo runtii kaalin muhiim oo door fiican ka qaadatay iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo iyadana runtii dadka siday u soo noqon lahaayeen iyadana doorkooda ka qaadatay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaa laascaanood waxa uu ka furay shirka ergooyinka esese khaatuma wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibaheshiisiinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan cali yuusuf cali xoosh ayaa si rasmi a u furay shirweynaha ergooyinka ee dhamaystirka dowlad goboleedka eses khaatuma wasiirka arrimaha gudaha cali xoosh ayaa kula dardaarmay ergooyinka in waajibkooda u gutaan si waafaqsan shuruucda dalka iyadoo la tixgelinayo wadajirka bulshada ilaalinta midnimada wasiir calixoosh ayaa u mahadceliyay guddiyada kasoo shaqeynayay geedi dhamaystirka dowlad goboleedka ss khaatuma kulan looga hadlaya doorka qurbajoogta ee garab istaaga dowladnimada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho saare cabdi xuseen ayaa markale faahfaahinaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa sheegay in qurbajoogta soomaaliyeed ay udubdhexaad u yihiin horumarka dalkooda looguna fadhiyo in ay xoojiyaan doorka kaga aadan garab istaaga ciidamada qalabka sida iyo hirgelinta doorashada awoodda leh ee lagu celinayo bulshada si loo xaqiijiyo xuquuqda asaasiga ah ee muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku leeyihiin in ay wax doortaan lana doorto qurbajoogta soomaaliyeed ayaa waxa ay lafdhabar u yihiin hiigsiga labada kun iyo lixdanka ee soomaaliya oo ah qorshe diiradda saaraya horumarinta dhaqaalaha amniga iyo casriyeynta hay-adaha dowladda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare oo ka qayb galay munaasabad ku aadan doorka qurbajoogta soomaaliyeed iyo garab istaagka dowladda iyo taakuleynta ciidanka qalabka sid ayaa sheegay in qurbajoogta soomaaliyeed looga baahan yahay in ay garab istaagaan xukuumadda dan qaran door weyn ay ku leeyihiin qurbajoogta taasoo muujinaysa kaalinta lagama maarmaanka ah ee ay ku leeyihiin dalka
amaanaya marka qurbajoogta soomaaliyeed meel kastooy joogaan sida ay u adkaysteen sida ay kartida u leeyihiin sida ay dhaqankooda u haystaan sida ay u dadaalayaan ay ku mahadsan yihiin waxay runtii ku mahadsan yihiin inay dalka dib ugu soo laabteen oo ay geliyeen hanti badan oo ay geliyeen aqoon oo ay geliyeen boqolaal projects oo dalkan anfacay inay geliyeen oo sector kasta sida la sheegay ay investment ku sameeyeen qurbajoogta soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqayaa inay qayb ka qaataan initiative-kan cusub ee ay la yimaadeen walaalahooda caawa xamar jooga oo ah in sanduuq loo sameeyo taakuleynta ciidamada qalabka sida arrintaas annaga xukuumadda waxaa wakiil nooga ah insha allah oon farayaa inuu idinkala shaqeeyo wax alla wixii technical ah wasiirka arrimaha dibadda si guud arrintaas waan soo dhaweynaynaa waa aqbalnay waa furanyahay insha allah waa la furayaa diyaaraan u nahay waa hawl aad ilaahay ugu dhowaanaysaan waa hawl muhiim ah halka doolar aad bixisaayo waxaan rajaynayaa inuu jannadii ku hogaamiyo maalinta qiyaama marka taasna ogaada oo waxaa waaye niyad saas ku bixiya markaad furtaanna qurbjoogta keliya uma furnaanaya accownkaasi waxaan rajaynaynaa insha allah in ummadda soomaaliyeed oo dhan inay ayagana ay ay wax ku bixiyaan ayaan rajaynayaa mar kale waan waad waad mahadsantihiin waxaan idin leeyahay guul iyo gobonnimo hadalkan ra-iisul wasaaraha ayuu ka jeedayay maruu ka qayb galay munaasabad lagu qabtay magaalada muqdisho taa oo looga hadlayay doorka ku aadan qurbojoogta soomaaliyeed garab istaaga dowladda federaalk soomaaliya ee taakuleynta ciidamada qalabka sida qoysas ka barkacay abaaro ku dhufatay deegaanada gobolka gabaley cabdifitaax axmed macluw ayaa soo jeedinaya dadka ku nool deegaanada waqooyiga gabiley ayaa ka hadlay xaalado abaareed oo ka jira deegaanada gobolkaasi gabiley waxa ayna tilmaameen in xaaladda dadka deegaanku uu yahay mid aada u adag islamarkaasina in muddo sagaal bilood ah deegaanadu ay yihiin kuwa haabanaya abaarana ay ku dhufteen dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada harley buqda iyo boos ee gobolka gabiley ayaa waxay coddheer ku codsadeen in gargaar lala soo gaaro marka dhankana roon yahay dhankana abaar tahay dhankana ayaa la ooyaa sanadkasi abaar siman ayaa ka dhacday horta dalka dhan loo ciirsado ma laha way aamusiisay ninba halkiisiibay ku aamusiisay meel meel dhaanta oo la yidhaahdo meeshaasaa roon amba meeshaasaa roon ma jirto ilaahay unbaana inaga saari kara insha allahu ilaahay gurma deg dega haynoo keena biliaadano bari dhinaca ka yimaadaanba cagtaa lana mariyey horta waan alla baryaynaa wax walba waxa ka horeeya aragga xogogaannimada waa iska warhayaa wax walba ka horeeya waxaa weeye ilaahay dowladda hanoo taageero madaxdana wixii de aada qaban kartiin dee aanami qaban karo ya dee waxaan idin ogeysiinaynaa in sidaa xaalka yagu yahay iduguna aad aragteen waana salaaman tihiin jiilaalkii baa wixii gugii hore soo tabacnay ayay maaragtay naga dhufatay sida kalena dee dadna wuu nagu soo guuray oo dee dad xaggan hortii horeba abaartu korkii hore soo heshayna way way nagu soo biirtay meel kaloo biyo noogay barkadihiina way naga dhammaadeen biyaba diraacdii bayna biyo gelin haddaa waabanu sii wadwadi lahayna biyaba ma gelin oo waa wada haawanayaan dee dhibaatahaasi dee wayna haysataa idinkuna dee indhihiinaba waad ku soo aragteen dee intaad soo marteen ba taa dee muuqata dee waxaad idinku nagu tari karaysaana dee waa tahay annaguna dee duca iyo maaragtay wixii waajibka yaga ah inaanu ducaysanno iyo maaragtay dee annaga taasina noo taalla waxaa kaloon idiin sheegaynaa macnaha abaartan adag ee culus oo abaar soo booday oo aan dadku markii hore aan laga sii kashaysan ama aan cidibo u diyaargarooba ama saadaalha laga sheego ama nidaam kaleha laga sheegay ayaa meesha ka dhacday xaaladdii imika waxay maraysaa meel aad iyo aad u khatarahoo uu dadkii magaranaysaa intii hore uu rafanayay laakse imika aniga maanta reerkaygii waxa weeyaan gogaysuu jooga soo garabay dhulka macnaha dadku wuu ka jabo wax joogaa ma jiro saddex ceeloo halkan gebiley aduu hayada aanu beryaanka keenay nooga qodeen saddexdiiba biyihii way qallaleenoo waxba waa laga waa waxa weeyaan biyihii buurtaa halkaa martay gerhkeeda matalan reerkaygiina waa buurta kale halkaa ka soo baxday inta kilomitiree dameertaasi sii soconayso yacni dhibaato fara badan ayaa jirta ismadayaa dhacday xaalado adag oo abaareed ayaa ka jira deegaanada gobolka gabiley ee maamulka somalilan markaan dhegayster kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka subaxnimo
sarifka lacagaha khalaad ee suuqyada magaalada tani johar boqolka doolar ee lacagta maraykanka ah suuqyada magaalada qabashadu waa laba milyan sagaal boqol iyo sagaashan kun halka bixintu ay tahay saddex milyan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah qiimaha miciishada iibka shan iyo labaatanka kiilo ee bariiska xamsaha ah suuqyada magaaladu waxa uu ka marayaa toddoba iyo labaatan doolar shan iyo labaatanka kiilo ee bariiska safaariga ah waa lix iyo toban doolar halka shan iyo labaatanka kiilo ee burka uu marayo shan iyo toban doolar shan iyo labaatanka kiilo ee sokorta waa sagaal waa sagaal iyo toban dhibic shan doolar halka tobanka kiilo ee baastadu ay tahay toban dhibic shan doolar kontonka liitar ee saliidda cad waa kow iyo soddon dhibic shan doolar halka koombada geleyda ay tahay afar iyo toban kun markaana xubinta cayaaraha michael arteta ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay wax uu noni u keeni doono arsenal isagoo sharaxay sababta ay kooxdu ciyaartooy badan ugala soo wareegtay kooxda kubadda cagta chelsea intii uu joogay noni ayaa ku biiray arsenal toddobaadkii hore isagoo kaga soo biiray palace heshiis ugu dambeyn ku kacay konton iyo laba milyan oo lacagta yuroga xubintaasi cayaaraha ayaan ugu dambeeyey guud ahaan warkii subaxnimo aad ka dhageysanayseen warbaahinta heesanaa ee magaalada jowhar nabadgelyo